waxaa maanta magaalada gaarisa ka dhacay kulan ay iskugu yimaadeen qaar ka mid ah madaxda laga soo doortay ismaamulka gaarisa iyo madaxda amniga ee gaarisa kaasi oo looga hadlayay falkii shalay ka dhacay magaalada gaarisa ee lagu laayay dhalinyaro madaxdii halkaasi joogay maanta ayaa waxaa ka mid ahaa barasaabka ismaamulka gaarisa nadiif jaamac aadan ku-xigeenkiisa cabdi dhaqane senatarka ismaamulka gaarisa cabdul xaaji xildhibaanka gaarisa township majadeeqow maxamuud barrow wakiilka haweenka ismaamulka gaarisa udgoon siyaad kunno xildhibaanka ijaara cabdi cali sheekhow iyo maxamed cadow oo laga soo doorto koonfurta ismaamulka wajeer madaxdan iyo laamaha amniga oo yeeshay kulan albaabada u xirnaa ayaa markii uu soo dhammaaday shirkooda warbaahinta la hadlay barasaabka ismaamulka gaarisa nadiif jaamac aadan ayaa faahfaahiyey qodobadii maanta la isku afgartay awalan tacsiya aad u bilaaran baan u dirahayaa dhammaan reerarkii cidihii dadkii walaalaha ahaa ee shalayto culeyskaas uu soo gaaray ee maaragtay carruurtoodii iyo ehelkoodii la xasuuqay taas waxaa kaloo aan raacin lahaa in dhibka intaa dhacay oo shaa u weynaaday kollayba shaki kuma jiro xanuun badan buu een badan buu dhaafay ama uu keenay laakiin waxaan baryaynaa dadkeenna intaan howlahan ka shaqaynahayno oo aan amni aan raadanahayno oo aan hawshan ku jirno inaa in la iscafiyo oo wax tilaabo oo khalad aan la qaadin inaan waxba maaragtay tilaabooyin oo maaragtay aargudasho ah aan la samayn ayada waan codsanayna qodobada maanta aan ku heshiinay shirkan waxaan horta annaga aan aan aan caddaynay oo aan u caddaynay nimankan security-ga in culayskan intan la eg oo dhacay ayaga ay mas-uul ka yihiin culayskan intan la eg oo dhacay ayaga ay mas-uul ka yihiin oo dembigan ayaga ay qaadayeen maxaa meeshan annaga madax baan nahay waxay naga dalbaan waan siin karnaa oo waan waan siinaaba laakiin security ayaa ku shuqulay marka horta number one waxaan ka codsannay dadkan daalimiinta ah mujrimiinta ah oo ilaahay aan ka cabsanayn oo aakhare aan aan dan ka lahayn horta inay raadiyaan soo qabtaan weligeed lama arkin gaarisa nama soo marin gaari intii la joojiya dadkii la dhaho id kaar keena oo maarata gooni loo kala sooco dad la toogta waa wax aana weli gaarisa soo marin weeyaan waa arrin cusub lagu bilaabatay oo aad u fool xun oo dulmi ah oo marka anaga waxaan dhahay nimankan hawsha inigaa iskala shaqadina qabsada waxaan dhahnay sida ugu dhow welina muddo isbuuc ka yar gudaheeda dadkaas raadiya haddaad waxday u bahdaan ama gaari ama waan siinaynaa laakiin hawshan dad la soo qabto oo dhalinyarona kaasiyaaw shaqadooda ka qabsaan horta waan ku heshiinay number two waxaan ku heshiinay hub khalad ah oo xaaraan ah oo magaalada ka buuxa oo dadka iskala wareegahayaan meeshan ma aha maxaan kuu dhahaa torabora meeshan ma aha oo aan la garanayn magaaladan waa magaalo muslin waa magaalo dad wanaagsan ay degan yihiin waa magaalo dad ehel ay wada degan yihiin waa magaalo aan nabadgelyo ka rabno ma aha inay noqoto magaalo ma dad ay hubla wareegayaan oo dadka iska dilaayeen wax wax naqaana ma ah oo wax haddana soo gala weeyaan marka shaqadooda weyn inay dadkan hubka wato ay soo qabtaan oo hubka hubka maarata hubka khaladka ana ay magaalada ka bixiyaan ayaga shaqada ayaga u taalla taas baan ku caddayna wayna qarteen dhowr arrima oo marka aan u arkaynay inay culaysyahan ay sabab u yihiin baan ka hadalnay anaga inoo taalla waxaa ka mid ah jibsam dhagaxan la soo qoto jibsam loo aqaano oo meeshan laga soo qoto dhib badan buu keenay culaysyo badan buu la imaaday horta asagoo dhulka naga dilay jibsam katels buu noo keenay marka jibsam intii muddo ah oo aan u tashanayno waa marfuuq laga bilaabo isniintan soo socoto wax jibsam oo meeshan ka baxay gaarsa ma jiro wadada maarata biriijka gaarsa wax dhaafay oo gaari oo jibsam wadma jirayba dhagaxan la guro asaga guryaha lagu dhiso oo meelaha laga soo guro isku dagaalama asaga meesha gaarsa ahaato kunoosa keli ma aha meel alle meesha dhagax laga soo gurahayo oo gaarsa guryaha guryaha ku dhistaan ayadana inta muddo ah anaga oga tashanayno waana joojinay floot dambe oo hadda maanta laga bilaabo ilaa aan oga tashanayno floot dambe oo warqad la siin allocation dambe ma jirayba intaan noo weheliyey inaan ku heshiinay labadii police post station ee ku naso iyo maxaa burburis ayada inaan boobsiino si degdeg ahaa oo waxay nooga baahan yihiin hadday tahay guryo aan u dhisno waa u dhisaynaa in ayagana meesha booliis ay geeyaan sida ugu dhow oo marka muxuu ahaa dholalkan ay noqdaan dholal maaragtay amniga
xildhibaanka gaarisa township majadeeqow maxamuud barrow ayaa sheegay in arrintan aysan ahayn arrin qabiil laguna kala qaybinayo bulshada degan gaarisa dadkaasayto dad naga mid ma aha qabiil isku qabiil ma nihin isku diin ma nihin isku jinsi ma nihin waana ku heshiinay arrintan inay ahayn arrin qabiil laga dhigo ay noqoto arrin eh, cadow kale oo maaragtay maga- waddanka soo galay oo maaragtay rabay inuu naba- nagu soo duulay nabadgelyadeennana wax u dhimi rabo cabdi cali shiikhow oo ah xildhibaanka ijaara ayaa isna baaqan diray qaasatan qoyskan ka umaaday samodal waxaan ka codsanay in maaragtay arrintan waa arrin laga tashaday waa arrin go'aan aan ka gaarnay waxaan iga codsanay dadka samodal meeshan ka umaaday ama qoyskan ka umaaday gaaris oo dhan inay maaragtay nabadgelyada aan ku dadaalno bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garissa